dalka jabuuti ayaa lagaga dhawaaqay kiisaskii ugu badnaa xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo wasaaradda caafimaadka dalkaasi ay shaacisay kiisas cusub oo dhan saddex iyo siddeetan qof tirada guudna waxa ay ku dhowdahay saddex boqol oo qof iyadoo laba qofna dhimashadooda ilaa iyo haatan la xaqiijiyey xuseen barre aadan ayaa warkan ka waraystay waryahayaga sagaal siciid faarax wararkii ugu dambeeyey coronavirus maanta dalka jabuuti wuxuu diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd intii soo gaartay coronavirus dalka jabuuti maanta waxaa la diiwaan geliyey siddeetan iyo saddex kays oo cusub waxaa cudurku ku faafay dhinaca gobolada gaar ahaan gobolka calisabeex oo xarun caafimaad iyadana waxaa laga helay ku dhowaad afartan qof afartan kays oo cusub marka guud ahaan tirada dadka ilaa hadda jabuuti ku dhacay cudurku sida warqada kasoo baxday wasaaradda caafimaadka lagu sheegay waa laba boqol sagaashan iyo sideed qof guud ahaana waxay ka baareen afar kun sagaal boqol afartan iyo sagaal qof marka waxaad moodaa inay sii biirayso tirada xuseeno marba marka ka dambeysa bandowga magaalada ka jira weli ma socdaa bandowgu waxaa lasoo rogay wuxuu bilowday horta saddex labaatankii bishii markii madaxweynuhu shaqaalaha fasaxay iyo guud ahaan dadkaba dadka waxay rajeynayaan in dib loo furo siddeed iyo tobanka bisha oo madaxweynuhu uu sheegay markuu arkay inay xaaladdu sii xumaanayso marka hore sagaalka bishuu ku ekaa haddana wiig baa lagu daray siddeed iyo tobanka bishaa la yidhi haddana maanta mar kale waxaa lagu daray ilaa iyo siddeed iyo labaatanka bisha marka bandowgu waxaad moodaa inuu sii socon doono inta ay socoto marba dowladdu siday u hesho kaysas cusub inay ula tilaabsanayso ay u qaadayso marba tilaabo inay sii biiriso waktiga ama sii kordhiso waktiga bandowga marka hadda ugu dambeyn waxay yahayd ilaa siddeed iyo labaatanka bisha sagal waxaad sheegtay in la kordhiyey muddada uu socon doono bandowgu marka waxaan ognahay ramadaantiina inay soo dhowdahay marka dadku sidee ula qabsadeen sidee sabay iskugu diyaarinayaan bisha ramadaan dadka markaad eegto horta bandigu magaalada dalkao dhan wuu ka hergaray laakiin dadku waa laba qaybood xuseen oo markaad eegto dad noloshooda ay ku xiran tahay inay baxaan oo qudduruuriga raadiya iyo dad waxooda iska haysto guryaha fadhiya marka waxay aad u saamaynaysaa dadkii danyarta ahaa ee dabadda usoo baxayay tiro kordhinta waana dadka u nugul hadday noqoto inuu xanuunka ku dhaco runtii waxaad arkaysaa iyagoo lugaynaya waxaad arkaysaa dariiqyada hooyooyin lugaynaya oo meelo fog fog u socda waxaa dhammaan la joojiyey basaskii baabuurtii magaalada ka shaqaynayay tiro yaroo baabuuroo ogolaansho haysto xarumo furan ka shaqaynaya unbaa socda runtii marka waxaad moodaa sii kordhinta tirada marba la kordhinayo waktiga inay dadka saamayn weyn ku yeelanayso gaar ahaana dadka danyarta rabadaankii baa soo gelaya dadku adeegyay rabaan inay qaataan dad xataa waxaa jira xanuuno kala duwan qabo oo u baahan dhakhtarada inay tagaan waxaa aadna u siligata xuseeno haddaan ku darsado dad waxaa jira jabuuti dadka ku dhex noolaa sida caruurta derbiya jiifka dadka ciyaalkii baabuurta masaxayay dadkii magaalada dhexdeeda ku noolaa runtii waktiga la kordhinayo inkastoo dan ugu jirta dadka haddana aad saamayn aad u badan buu ku leeyahay oo dadku hadda way kasii qaylinayaanba intan bandowgu kasakow bandowga maxaa tallaabo ah oo ay dowladdu qaaday xuseeno dowladdu kasakow bandowga waxaa jira wasaaradda isaagarsiga dalka jabuuti waxay wadaan cunto qaybin ay u qaybinayaan dadka qaar xaafadaha qaar wasaaraddu horey u bixin jirtay dadka qaar marka dad kale ku dartay inkastoo dad badan ay cabanayaan oo leeyihiin weli annaga waxbana ma soo gaarin laakiin haddana xaafadaha magaalada qaar waxaa jira in cuntooyin kala duwan loo qaybiyey si markaa ay baahiyahooda ay ugu dabaraan waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagal siciid faarax waryahayaga dalka jabuuti oo u warramaysay xuseen barre aadan